alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wcla aalihi wasxaabihi ajmaciin qaala almualifu raximah اllah can juwayriyata umi اlmu'miniina radia allahu canha ana اnabiya slى اllahu عalayhi waslama kharaja min cindiha bukratan xiina sala الصubxa wa hiya fi masjidiha ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم juweyriya waxaa laga wariyey أmi الmuؤminiin radia الlahu canha أna الnabiya slى اllahu عalayhi waslama kharaja min cindiha nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam agteeda ayuu ka baxay bukratan goor subax ah aroor horu baxay xiina salla الصubxa markuu salaada tukaday wa hiya fii masjidiha iyadoo masjidkeeda ku sugan masjidkeeda macnaha waa musallaheedii waa meeshay salaada ku tukan jirta iyadoo ku sugan uma rajaca kadibna nebigu waa soo noqday bacda an adxaa markuu barqaystay kadib yacnii wakhtigii barqada ayuu soo noqday wa hiya jaalisatun xaalay tahay mid fadhida meeshii uga tegay ayay weli fadhidaa barqadiina waa la joogaa fa qaala wuxuu yihi nebigu sala allahu caleyh wasalam maa silti kamaadan zuulin miya cala alxaali alatii faaraqtuki calayha xaaladdii aan kaaga tegay inaad ku dul sugan tahay kamaadan zuulin miya qaalat waxay tidhi nacam haa rasuulka ilaahayu xaaladdii aad iiga tagtay ayaan weli ku suganahay macnaha meeshaydii baan fadhiyaahoo ilaahay xusayaa bay leedahay wakhtiguu nebigu ka tegay ilaa usoo noqonayay waxay ku jirtaa waa fii dikri illaah meeshay ku tukata bay fadhidaa adkaaray ay akhrisanaysaa faqaala الnabiyu slى اllahu عalayh waslm nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin adiga gadaashaa waxaan idhi buu yidhi afar kelimadood halaaثa maraatin saddex jeer ayaan afar kelimadood idhi low wusinat bima qulti mundu اlyowm low wusinat haddii lala miisaamo oo loo barbar dhigo bimaa qulti waxa aad tidhi mundu lyowm laga soo bilaabo maanta macnaa saaka aroortii wixii laga soo bilaabo ilaa hadda wixii aad tidhi haddii miisaan lala saaro la wasanathunna way u dhigantaa oo isku miisaan bay noqonayaan yacnii saaka o dhan waxaad akhrinaysay iyo saddexda jeer afartii kelimadan idhi haddii laysbarbar dhigo way isku waa isku qalmaan way isku miisaanay noqonayaan afarta kelimadood marka waa afartan soo socota subxaana allahi cadada khalqih subxaana allahi ridaa nafsih subxaana allahi zinata carshih subxaana allahi midaada kalimaatih waa afar kelimadood haddii kelimaadkan oo saddex jeer la leeyahay loo barbar dhigi lahaa intay saakoo dhan akhrinaysay juweyriya way u dhigantaa macnaa marka waa kelimaad kooban wakhti kooban kaa qaadanaya ajar fara badanna aada ka helayso subxaana allah ilaahay baa nasahan oo xumaan oo dhan ka hufan cadada khalqih khalqigiisa tiradooda inta khalqigiisu tiro la egyihiin buu ilaahay nasahan yahay khalqiga ilaahay aaday u fara badan yihiin waxaa soo gelaya insi iyo jinni iyo xayawaanaad iyo bahaa-im iyo maaragtay jamaadaad wax walbaa soo gelaya wax walbaa soo gelaya maxaa yeele kulligood waa khalqullah marka waxaa leedahay ilaahay waxaan ka nasahayaa oo ka hufayaa xumaan oo dhan khalqigiisu intay tiro la egyihiin subxaana allah ilaahay baa nasahayaa xumaan oo dhan ka hufayaa ridaa nafsihi naftiisa raalli noqoshadeeda intay naftiisu raalli ku noqonayso ayaan alla xumaan oo dhan ka nasahayaa subxaana allah ilaahay baan xumaan oo dhan ka hufayaa zinata carshihi carshigiisa intuu la miisaan egyahay carshigiisuna waa acdamu lmakhluuqaat makhluuqaadka kan ugu weyn weeye yacnii intuu carshiga la miisaan egyahay ama wasnigiisa uu yahay in la eg baan ilaahay xumaan oo dhan ka hufaya subxaana allah ilaahay ayaan xumaan oo dhan ka nasahayaa midaada kalimaatih kalimaadkiisa khadkooda khadka lagu qorayo intay la egyihiin baan ilaahay hufayaa midaadka waa khadka waxa la qorayana waa maxay waa kelimaadkiisa kelimaadka allana dhammaasho ma laha subxaanahu wa tacaala kelimaadka ilaahay dhammaasho ma laha walow ana maa fi lardi min shajarati aqlaamu wاlbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat اllah kalimaadka ilahay dhammaan maaya waxa geeda ku yaalla aradoo dhan hadday qalima noqdaan waxa geeda ku yaalla arlada dhammaantood haddii qalima laga dhigo baddana laga dhigo khadkii lagu qori lahaa kelimaadka baddaasina ayada keliya aan lagu kaaftoomina sabcatu abxur lagu daro toddoba bad oo kale ee la yidhaahdo toddobadaa bad oo baddii horena ay ku jirto waa khadkii lagu qorayo kelimaadka ilaahay waxa geeda adduunka ku yaallana waa aqlaamtii kelimaadka ilaahay dhammaan maayaan waxaa dhammaanaya waa maxay geedihii iyo khadkii baa dhammaanaya kelimaadka ilaahay dhammaansho ma laha subxaanahu wa tacaala markaad leedahay marka subxaana allahi midaada kalimaatih macnaheedu waa maxa marka ilaahay baa nasahan ilaa waxaa nihaayee dhammaansho lahayn wey ile wax dhammaanaya ma ahan kelimaadka alle dhammaad ma laha marka waa nasihid iyo hufid allah subxaana wa tacaala aad ka hufayso naqsiga iyo xumaan oo dhan in aan xisaab iyo tiro lahayn afartaa kelimadood hadduu qofku yidhaahdo ajar aada iyo aada u fara badan uu ka helaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam juweyri wuxuu ku yidhi saaki markii aada salaada tukatay ilaa hadda inta aada akhrinaysay haddii afartan kelimadood loo barbar dhigo way ku miisaan noqonaysaa macnaa kelimaadkan iyo inta maanta o dhan akhrinaysa isku miisaan bay noqonaysaa afartan kelimadood oo saddex jeer aada ku celiso waa halaata maraat waqtiga ay qaadanayso waa waqti aada iyo aada u yar bal saddex jeer qofka inuu yidhaahdo daqiiqad ka qaadan mayso hal daqiiqu kuwada kuwada ku dhihi karaa saddex jeer wuxuuna helayaa ajar aada iyo aada u fara badan oo la mid ah qof saaka inta fadhiista saacada fadhiya intaasna adkaar kale la imaanaya xadiidkan xadiidu juwayriya waxaa soo saaray alimaam muslim raximah llah xadidka wuxuu ku jiraa fi saxiixi muslim wuxuu ku jiraa fi saxiixi muslim waxaan ka faa-iideysanaynaa kelimaadkaas inaan ka faa-iideysano waxaan ka qaadanaynaa inaan kelimaadkaasi ka faa-iideysano subxaana allahi cadada khalqih subxaana allahi ridaa nafsih subxaana allahi zinata carshih subxaana allahi midaada kalimaatih waa afar kelimadood oo kooban waay qaala sala allahu calayh wasalam liacraabiyin waa sacd bn abi xadiid sacd bn abi waqaas radia allahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi liacraabiyin nin reer baadiyaaba wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kahiira subxaana allahi rabi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim xadiidka awalkiisa waxaa ku jirta ninka acraabiga inuu nabiga su-aasha weydiiyey uu yidhi rasuulka ilaahayow ibar wuxuu yidhi yaa rasuula allah callimnii kalimaatin aquuluhaa rasuulka ilaahay waxaad ibartaa buu yidhi kelimaadaan ihaahdo callimnii kalimaatin aquuluhaa kelimaadaan ihaahda ibar markaasuu yihi nabig alay slat slam wuxuu yihi qul laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbaru kabiira allah subxaana wa tacaala waa mid weyn kabiiran weynaan walxamdu lilaahi allah mahadoo dhani u sugnaatay kahiiran in badan subxaana allahi rabi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim dikrigaa dheh qaala wuxuu yidhi ninkii acraabiga ahaa fa haa ulaa'i kelimaadkan lirabbii rabbigay bay u sugnaadeen buu yidhi kelimaadkan ilaahay baa iska leh famaa lii aniga maxaa ii sugnaaday yacni kuwan waa kuwan ilaahay ku ammaanayo alle aan ku nasahayo aniga aawa kelimaadkaan ku ducaysa lahaa buu leeyahay aniga kelimaadkii aan ku ducaysa lahaa ee aniga aan wax ka heli lahaa aawe qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam qol waxaa tidhaahdaa allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii ducadaa ku ducaysa wey waxaad tidhahdaa allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wahdinii ilaahu ihanuuni wacaafinii ilaahu i nabadgelyo ibadbaadi caafiyadu waa nabadgelyada adduunya aakhira labadaba warsuqnii allow i irsaaq sidaa dhe buu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam qeybta hore marka xadiidka waa ammaan waa ahanaa cala allahi subxaanahu wa tacaala qeybta dambena waa duco ou ilaahay baryayo allaahuma kfir lii warxamnii allow ii dembi daaf warxamnii allow ii naxariiso culammadu waxay yidhahdaan almaqfira waalraxma haddii la ysku cadfo macnahoodu waa kala duwanaanaya laakiin haddii mid la sheego midda kale way soo hoosgelaysaa warxamnii hadda waxaa lagu fasirayaa ilaahayow fi lmustaqbal dembigayga yacni dunuubta iyo xumaanta iga naxariiso oo allow iga ilaali wey ilaahu ii naxariiso oo dunuub iyo xumaan ha igu ridin ikfir liina wixii dunuubahay hore u dhacay ilaahu ii dhaaf wey allaahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf oo fii maa madaa min dunuubi ilaahu ii dhaaf warxamnii ii naxariiso waa fi lmustaqbal oo waxaad iiga naxariisataa min alwuquuci fi dunuub inaan dunuub ku dhaco ilaahu iiga naxariiso oo ilaali dunuubta iyo xumaanta ilaahu iga ilaali wahdinii allow i hanuuni oo xaqa i waafaji oo dariiqi xaqa ah ilaahu igu toosi wa caafinii allow yacnii i caafi oo i nabadgeliya warsuqnii allow i irsaaq yacnii risqi xalaala ilaahu isii way xadiidkanna waxaa soo saaray alimaamu muslim raximah ullah fii saxiixi muslim ayuu ku jiraa waxaana riwaayad riwaayaadka ka mid ah ku jirtay inuuinuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam fa inna haaulaa'i tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratak kelimaadkan fa inna haaulaa'i kelimaadkan waa duco ammaanta alla u ammaanay iyo ducada ka dambaysaba kelimaadkani tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratak waxay kuu jamcinayaan buu yidhi adduunyadaada iyo aakhiradaada labadaba khayru dunya waalaakhira labadaba ducadaanay kugu jiraan marka ducadaa ku ducayso wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam sheekhu wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alay wasalam laakiin xadiidku waa xadiid cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu laqiitu ibraahiima leylata usriya bi wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ibraahiim baan la kulmay habeenkii la idheelmiyey faqaala wuxuu yidhi ibraahiim yaa muxamed aqri ummataka mini salaam muxamedow ummaddaada waxaad iga gaarsiisaa salaam salaan aniga xaggayga ka ahaatay ku akhri macnaha iga gaarsii iigu salaan ummaddaada wa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana aljannata jannadu tayibatu turba ciiddeedu inay wanaagsan tahay cadbatlmaa'i biyaheeduna ay macaan yihiin wa annahaa jannada qiicaanun qiicaan waa jamcu qaac alqaacna waxaa la yidhaahdaa alardu almustawiya waa dhulka siman wey dhulkeedu macnaha waa siman yaha wey oo wax geedaa ma lahan dhulkeedu waa siman yahay wa anna khiraasahaa beeriddeeda iyo waxa lagu beerana waxa weeye subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar khiraaskeeda iyo tallaalka khiraasku waa tallaalka waxa lagu tallaalaya jannada waa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar ayaa tallaal u ah akhrajahu tirmidiyu xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi raximah llahu tacaala wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la idheelmiyey habeenkii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam waa macruuf leylat alisraa walmicraaj waa israagii allah subxaanahu wa tacaala uga waramay fii kitaabih subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowlah israagu marka waa dheelmin almicraajna waa curuuj waa korid waa markii xagga samaawaadka loo qaaday laakiin israaga iyo dheelmidku ama dheelminta la dheelmiyey waa min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa ilaa beyt almaqdis habeenkii marka la dheelmiyey kadibna loo qaaday ila asamaawaat ilaa xaydu shaaa allahu casa wajal habeenkaasi waxaan la kulmay buu yidhi ibraahiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi ambiyo fara badan uu la kulmay aadam buu la kulmay abuna aadam calayhi salaam wuxuu la kulmay ciisa wuxuu la kulmay muusa wuxuu la kulmay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ambiyo fara badan uu la kulmay marka habeenkaasi waxaan la kulmay buu yidhi ibraahim fa qaala ibraahim wuxuu yidhi yaa muxamed aqri ummataka mini salaam ummaddaada waxaad iga gaarsiisaa buu yidhi salaam wa akhbirhum waxaad ummaddaada u sheegtaa ana aljannata tayibatu turba jannadu inay ciiddeedu wanaagsan yahay ciiddeedu inay aada u wanaagsan tahay u sheeg meel wanaagsan inay tahay jannada ummaddaada u sheeg cadbatu lmaa'i biyaheeduna macaan yihiin wa annahaa qiicaanun dhulkeedu inuu yahay dhul simanna u sheeg wa anna khiraasahaa waxa lagu beeraye lagu tallaalayana inay tahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar dikriga alle inuu khiraas u yahay iyo tallaalna u sheeg sidaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waa fariin uu soo dhiibay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam yir ummaddaada gaarsii nebi moxamedo xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiidta ku soo aroortay fii sifaati aljanna jannada sifaatka ay leedahay jannada sifaatkeeduna aad ay u badan yihiin sifaad aada u wanaagsan bay leedahay alimaam ibnuqayim raximahullah wuxuu ka alifay kitaab qayim ah oo la yidhaahdo xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax arwaaxda in loo kaxeeyo bilaadda faraxyada bilaadka aada loogu farxayo waa jannadii wey halkaasuu aada ugu maaragta uga hadlay jannada iyo waxyaabaha jannada ku sugan iyo nicmooyinka kala duwanee allah subxaana wa tacaala ugu talagalay addoommadiisa saalixiinta qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xadiidu abi muusa alashcari cabdillaahi bni qays radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu alay slam abuu muusa alashcari radia allahu canh sida nisbada aad ka arkaysaanba wuxuu loo nisbeeyey ila ila alashcariyiin alashcariyuun waa qabiila waa qabiilo ka mida min qabaa'il اlyaman qabiilkaasuu ka soo jeeda waa qoladii nabigu yidhi sala allahu alay salama alashcariyuuna minii wa ana minhum ashcariyiintu anay iga mid yihiin aniguna ayaga baan ka mid ahay wuxuuna nabigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam haddii zaadka uu ka dhammaado qaarkood inay qaarka kale waxay haystaan isla wadaagayaan macnaha waa dadan waxba kala hakran waa dad qofki qofkooda waxa uu haysto kan kale uu la wadaagayo oo haddii qaarkood zaadka ka dhammaado intii zaad haysataa isku keenaysa dhammaanna way wadaagayaan uu ku ammaanay nebigu sala allahu alay wasalam anigay iga mid yihin buu yihi aniguna ayagan ka mid ahay ashcariyiinta marka qabiilkaasuu kasoo jeedaa abuu muusa alashcari waxayna macruuf ku ahaayeen baa la yidhi markii saxaabadu meel degaan meesha ayagu ay degaan waxaa aada looga maqri jiray qiraa'at lqur'aan qur-aanka akhrintiisa dad qur-aanka aada u akhriya oo ku dadaala bay ahaayeen cibaadada ku fiican sidaasay ku tilmaamnaan jirin baa markay meel gaara ay degaan abuu muusa marka magaciisa waa cabdullaahi bnu qays wuxuuna ka mid yahay min quraa'i saxaaba radia allaahu canhum saxaabada qura'doodii buu ka mid yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam aada buu u jeclaystay codkiisa oo wuxuu yidhi waxaan ku maqlay abuu muusa qiraa'adaada baan xalad dhagaystay buu yidhi laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud daawuud aada u cod qurxoonaa calayhi salaam marka codkiisii quruxda codkiisii wax ka mid ahaa lagu siiyey buui markaasuu yihi rasuulka ilahi haddaan ogaha inaad i dhagaysanayso codka waaba kuu sii qurxi lahaa buu yidhi la xabartuhaa laka taxbiiran si fiicanaa codka kugu qurxin lahaa macnaha wuxuu ula jeedaa bay yidhahdeen idkhaalu suruur fii qalbi nabiyi sala allahu caleyh wasalam maadaama nebigu ku farxayo uu nabigu jecel yahay inuu rasuulka kasii farxiyo ayuu aada u jeclaa saxaabada dhanna sidaasay jeclaayeen hadda maadaama nebiga ay aada u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam waxay rasuulka farxad gelinayana aaday ugu dadaali jireen abuu muusa marka wuxuu ka mid ahaa min quraa'i saxaaba wuxuu yidhi alaa adulluka maku tusaa calaa kanzin min kunuusi iljanna nebigaa dhahay sala allah alay slam abuu muuse wuxuu ku leeyahay alaa adulluka ma waanan ku tusayn abuu muusow calaa kanzin kayd min kunuusi iljanna kaydadka jannada ka mid a faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah haa rasuulka ilaahay uu itusi oo ii sheeg si aan uga faa'iidaysto qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah dheh laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa kanzun min kunuusi iljanna laa xawla walaa quwata ilaa billaah macnaheedu waa tafwiidu lumuuri ila allah arrimaha in ilaahay loo daayo addoonka inuu isdhiibo ilaa rabbihi uu isku dhiibo subxaanah wa tacaala waa ictiraaf addoonka uu ictiraafanayo wax awooda inuusan lahayn wax xeeladana inuusan lahayn qudro iyo xeelad oo wax ku qaban kara inuusan lahayn ilaa billaah ay ilaa biicaanati illaah ilaa alla kaalmadii mooyaane subxaanah wa tacaala markuu leeyahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah macnaheedu waxa waaye laa xawla lii yacnii aniga malihi xeelad aan wax ku qabsado ama aan ku badbaado midna walaa quwata awoodna malihi ay walaa quwata lii wax awooda malihi ilaa billaah ilaa biicaanati illaah ilaa alla kaalmadii mooyaane hadduu ilaahay iigu kaalmeeyo shayga markaasaan qaban karaa wuxuu ilaahay igu kaalmeeyo waan qaban karaa wuxuu ilaahay subxaanah wa tacaala igu garab siiyo waan samayn karayaa laakiin waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala iigu kaalmaynin xoog iyo xeelad midna uma lihi marka waa istislaam lilaahi caza wajal qofki inuu ilaahay isku dhiibo waa alictiraaf bidacf addoonka wuxuu ictiraafanayaa dacfi iyo taag daro wuxuu ictiraafayaa inuusan awood lahayn wuxuu qiranayaa inuusan xoog iyo xeelad midna lahayn waxaasoo dhanna alla u celinayaa subxaanahu wa tacaala marka kelimadan waa kanzun min kunuusi iljanna qofka inuu yihahdo laa xawla walaa quwata ila billah kelimaddan marka waa kelimad fadli badan leh xadiid kale nabiga alay slat slam wuxuu leh laa xawla walaa quwata ila billah kanzun min kunuusi iljanna fii xadiid abi dar laa xawla walaa quwata ila billah waxa waaye buuri kanzun min kunuusi iljanna xadiidkani wuxuu u dambeeyey maa yatacallaqu fi fadli اtaxmiidi wاltahliili wاltasbiix yacni alxamdu lilah iyo atahliil atahliil waa laa ilaaha ila allah iyo atasbiix fadliga ay leeyihiin ayuu baab ayuu macnaa baabkaas axaadiida uu sheekhu ku sheegay ayuu ugu dambeeyey xadiidkani axaadiida aan soo marnay kulligoodna waxayna tusinayaan kelimaadkaasi fadliga ay leeyihiin cinda allahi caza wajal marka waa fursado aada muhiim u ah qaali ah qofka ilaahay waafajiya subxaanahu wa tacaala uu ka faa'iidaysan karo ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala sida axaadiida qaar aan ku soo marnaba waa xirsun min ashaytaan dadka dhahaya shaydaan shayaadiinaana wareerisay kuwa dhahaya yacni waswaas ayaana dhibay waxyaa dadkaasoo dhan waa dad shaydaan ku ciyaarayo shaydaanka inay ka gaashaantaana loo baahan yahay wuxuu shaydaan uga gaashaaman karaa waa bilqur'aan wa bisunna nabowiya qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay waxyaabaha la isku daaweeyo iyo waxyaabaha shaydaanka looga gaashaanto dikrullaahi casa wajalla uu qeyb ka yahay qofka hadduu yahay qof rabbigii ku xiran dikriga ilaahay badinaya subxaanahu wa tacaala shaydaanka fursad u heli maayo xadiidkii alxaarith alashcari radia allahu canh xadiidkii dheeraa ee ku saabsanaa qisadii nebiyullaahi yaxya markuu u khudbeynayay fii bani israa'iil waxyaabaha uu yidhi ilaahay waa i amray waxaa ka mid ahaa oo qowmkiisa la amray inuu faro wuxuu yidhi aamurukum bidikri illaah waxaa idin farayaa buu yidhi dikriga ilaahay tusaaluu marka ku sheegay wuxuu yidhi qofka ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala wuxuu la mid yahay ama dikriga alla subxaana wa tacaala wuxuu la mid yahay qof cadow soo eriyey cadow baa racdaysanaya cadowgiibuu ka soo cararay ilaa uu soo galay meel dhufaysa wuxuu soo galay xisnun xasiin dhufays adag ayuu soo galay dhufayskaasi adag cawood cadow ma awoodo inuu kasoo tilaabo dikriga ilaahayna waa sidaas oo kale macnaha dhufayskaas adag waa maxay waa dikrullah adiga marka shaydaanku mar walba waxaa waaye wuxuu kugu jiraa gabaad mar walba wuxuu rabaa inuu ku dhibaateeyo waa cadow cadaawadiisu ay caddaha waxa looga gaashaaman karana waxaa ugu weyn waa dikrullaahi subxaana wa tacaala silaaxa iyo hubka aad u isticmaalayso waa dikriga ilaahay ma aha cadow aad arkayso oo aad gacan ula tegayso ama aada hub u isticmaalayso ama aada qoray iskaga waardiyeyn kartay ciidan midna ma aha cadow muuqanaya ma aha cadowgaasi hubka keliya ee aada iskaga difaaci karto waa dikrullah ilaahay dikriga waay subxaana wa tacaala markuu fursad kaa helo hafla can dikri illaah halkaasuu ka faa'iidaysanaya markuu ku arko dikriga ilah inaad moog tahay markaad ka jeesato dikriga alla subxaana wa tacaala waa fursaddiisa ugu qaali ugu qaalisan weeye shaydaanku meeshaasuu kaa qabanaya laakiin maadaama aad ku jirto bidikri illaah kuuma soo dhowaanayo waad ogtihiin axaadiida kusoo arooray adinka hadduu dhaco ama shaydaanku adinka maqlo wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu cararayo waa cararaya markuu adinka maqlo walahu duraad asoo aaryo sii daynayuu cararaya fulaynimadiisay tusinaysaa iyo dacfigiisa waa baxsanaya adinku markuu dhammaaduu soo noqonaya aqanka markuu maqlo haddana sidii oo kale u cararaya waxaas uu ka cararaya waa maxay dikriga allah subxaana wa tacaala ayuu ka cararaya dikriga ilaahay baa gubaaya marka shaydaan wax lagu gubo oo lagula dagaalamo waa dikrullaahi casa wajal ilahay dikrigii subxaana wa tacala waa in lagula dagaalamo qofkana waxaa la rabaa inuu ku dadaalo dikriga ilaahay haddaad rabto gurigaaga inaad u samayso wax shaydaanka ood uga gaashaamato waa inaad la timaadda adkaarta guriga lagu galayo looga soo baxayo wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka markuu gurigiisa u hooyaadayo ama uu galayo shaydaanku inuu raacayo markuu guriga galo hadduu dikriga ilaahay la yimaado markuu cuntada cunayana dikriga alla uu la yimaado shaydaankii ama shayaadiintii waxay isku sheegayaan meelay ku hoydaan iyo casho midna inaysan helayn laa mabiita lakum walaa cashaa saasay leeyiin hoyaad iyo casho midna ma lihidin qofkan difaacu idinka galay markuu guriga galaya buu dikri la yimid lama geli kalo gurigaas cuntada markuu cunayana dikriga alla buu la yimid cuntadii lama cuni karo markuu cuntada cunaya wuxuu yihi bismi illaah shaydaan halkaasuu ku baxaya kulama cuni karo cuntadii aad u qabatay magaca alla subxaana wa tacaala laakiin markaad guriga gasho haddaad hilmaamto dikrigii waxay leeyihiin maaragtay waxaan helnay mabiit meel aan ku hoyana caawa waa haysanaa bay leeyihin ilan gurigaasuu seexanaya caawa waa kula hoyanaa shaydaanka cuntada markaad cunayso bisinka haddaad hilmaamtana waa kula cunayaa cuntada marka adaa soo dhaweeyey marti uu kuu noqday marti aad marti gelisay ayaa shaydaankii kuu noqday markaad dikriga ilaahay ka tagtay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka haddii uu akhriyo gurigiisa uu ku akhriyo suurat albaqara shaydaan inuusan soo gelaynin guri suurat albaqara lagu akhriyo shaydaan ma soo geli karo calaa kullin qofka hadduu jiran yahay inuu dikriga alla isku akhriyo qur-aankii iyo adkaartii inuu la yimaado si sharciyan ula yimaado loo baahan yahay mana habboona waxa ay ka daba wareegaan dadka qaar nimankan ama qolooyinkan tukaanada u furtay qur-aankii iyo waxay ku sheegaan qur-aan saarka oo qaarkood waxay akrinayaanba aan la aqoon qaarkoodna waxaysan ahayn sheeganaya dad salaax lagu yaqaana qaarkood ma aha qof aqoon diineed lagu yaqiinayna ma aha asagoo waxaa la arkay dadka biyo ku shushubaaya oo la waxbaan daaweeyaa allahu aclam wuxuu ku daaweynayo midaa maalinleed wuxuu lahaa cudurkan hadda maalmahan jira anaa daaweeye buu yidhi wax daawey karaa haddaan daawey waayana xabad ha laygu dhifto yacni wuxuuba yani yaqiin agtiisa kaa inuu asaga wax daaweeyo nebigana muxuu leh alayhi salaatu wasalaam allaahuma anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk waxa wax caafiya waa allah subxaana wa tacaala adiga addoonkaaga miskiinka maxaa daawey kartaa adigoo xataa asbaabihii la yimid ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuusan caafimaadin hadduu ilaahay ugu talagalo subxaana wa tacala ashifaau waa biyad illaah taa waxay tusinaysaa jahli inuu yidhaha wax walba anaa qaban kara ou taxadiga heerkaa gaaro qur-aankii waxay ka dhigteen wax lagu ganacsado inta badanoo waxaa u dhooban waa dumar ilan dumarku waa daciifaad ayagaa ugu taag daran dadka wuxuu leeyahay xayaysiintay meelaha ka arkaysa waxay moodaa wax walba inuu asiga samayn karo waxaa ku soo gambaday qaar badanoo qur-aan iyo adkaarba aan dadka ku akrin oo waxyaabaan la aqoon akrinaya intaa waxa dheer dumarkii ajnabiga ahaa buu ku dhegdhegayaa miduu ceejiyo miduu garab ka qabto midba meeluu ka qabanaya hadhowtina wuxuu ku andacoonayaa takhaatiirtuu sooma taataabtaan gabdhaha markay daaweynayaan culummadu waxay banneeyeen lidaruura haddii takhtarku mowdic qofka ka jiran ama gabadha xanuun ka hayo mowdicaasna aan looga maarmayn ilaa inuu taabto mooyaane daruura loogu banneeyey laakiin adkaarta ruqyada sharciga ee qur-aanka iyo sunnada ah kuma soo aroorin taataabashadu inay daawo u tahay ama meel gooniyu ka taabta loo dirsaday ceejidan uu ku dhagaya yaa yidhi waxbaa lagu ruqyeeyaa gabar islaam in ceeji lagu dhego ama gacmaheeda la qabto waa xaaraam waay dhaqan xaaraamo ay samaynayaan meel xuna risqiga ka galeen dadka noocaas oo kale inaad u yeerato waa caqiida xumo adiga akhriso qur-aan kariimka aslanna waxaad ogaataa sida ugu fiican ee ugu fadliga badan waa qofka inuu asiga qur-aanka akhristo in xataa uu qofka yidhaha halla i qur-aan saaro waa laga fiican yahay maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam toddobaatanka kun ee jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab sifaadkooda waxaa ka mid ah annahum laa yastarquun laa yastarquun macnaheedu waa maxa laa yatlubuuna ruqya ma dalbayaan in qur-aan lagu akhriyo in qur-aan lagu akhriya ma dalbayaan toddobaatanka kun ee jannada gelaya cadaab la-aan iyo xisaab la-aan sifaadkooda waxaa ka mid ah inaysan ruqyo dalban nebi moxamed sala allahu calay wasalam waa la qur-aan saaray dadna wuu qur-aan saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad iigu yeeraha ee qur-aan saaree lagama hayo inuu yidhaahdo hal dad hala iigu yeero say ii qur-aan saaraan nabiga calayhi salatu wasalaam marna lagama hayo haddii marka inta lagu yimaado lagu yidhaha waa lagu qur-aan saarayaa wax dhibaataa ma lahan laakiin xadiidku wuxuu ka hadlayaa ma dalbaayaanoo u yeera maayaan wey haddii loo yeertana way bannaan tahay laakiin waxaad ogaataa toddobaatanka kun ka mid noqon maysid ilaahay bay tala saartaan subxaana wa tacaala mana dalbayaan in la qur-aan saaro ayagaa isku akhrinaya qur-aankii adkaartii intii ay ka yaqaanaan hadday dad u yimaadaan yidhahdaan waa ku qur-aan saareenaa way qur-aan saaraan sida jibriil ugu qur-aan saareen nabiga sala allahu calayhi wasalam waa mashruuc qofka hadduu dalbanayana waxaa la rabaa inuu dalbado ruqyo sharciya qur-aanka kariimka ah adkaarta nabiga ka soo aroortay sala allahu calayh wasalam oo rasuulku wax ku daaweeyin jiray calayhi salaatu wasalaam ama uu dadka adkaarta kula tufi jiray sifada loo akhrinayana ay noqoto sifa sharciya haddii qof dumara ay taha waa in maxramkeedu la joogo maxramkeedu waa inuu la joogo waa inay xijaaban tahay xijaab sharciya waa inuusan jirkeeda meel ka mida taaban maxaa yeeley ruqyadu waa in qofku wax akhriyo markuu wax akhriyana ou tufa wey tufid waa la yaqaan soo ma tufidaanku waa wax yaroo riiq ah iyo neef ama aaryo isla socota wey yacni neef yaroo qofka uu afka ka tufaayo candhuuf iyo xaaka ma ah waa hawo laakiin gacani lama jirto nebiga calayi salatu salaam kama soo aroorin inuu dumar islaamay taaban jiray adkaarta qaar way ku soo aroortay qofka meeshuu ka jiran yahay in farta la saarayo bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa bihi mariiduna marka qofku wuxuu saarayaa ciidda candhuuftiisuu marinayaa marka hore kadibna ciidduu saarayaa uu ku tufayaa mowdica qofka xanuunaysu ka saarayaa waa qofkii u bannaanta inuu jirhkeeda taabto hadday maxramkiisa tahay iyo hadduu qof ragaya haddii ajnabiya tahana adkaartuu ku akrinaya dhadhegitaankan lagu dhagaayo munkar waay wax sharciga waafaqsan ma haddana waxay uga sii dareenba ayagoo isxayeysiinaya ayay gabdhihii video ka soo duubayaan gabdhihii oo iswada luxluxaya oo boodboodaaya markaasuu leeyahy waa daaweyna biyo intuu ku firfirdhiyo ayay boodboodayaan gabdhihii waa dhaqan fool xun intaasna wuxuu rabaa xayeysiin iyo in xoogaa dad ugu soo xaroobaan bal meelaha qaar waxaa ka dhacda waxyaaba intaa ka dheeraada niman dhallinyaraha baa gabdhihii gacanta loo gelinayaa qaarkood habeenadii bay ku hoyanayaan meeshii meelaha qaar waxaa ka dhacday in lagu arkay gabdho uur leh gabadhii ayadoo gabarha loo geeyay ayadoo uurlaa laga soo saaray uurkaani waa maxay allahu aclam meel kale loogama imaan hadda khalwadii baa dhacaysa asagoo le waxbaan qur-aan saaraya ikhtilaadkii baa dhacayo dumarkii u dhexgelaya waa fasaad fara badanaa ku jira fasaad fara badanaa ku jira mukhaalafaad fara badanay leeyihin oo aan sharciga waafaqsanayn qofka hadduu jirado waa mashruuc ruqyada laakiin ruqya sharciya loo baahan yahay oo aan mukhaalafaad sharciya lahayn waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha mukhaalafaadka ah ee diinka khilaafsan waxaa kaloo ku jira aayadihii qur-aanka ahaa in la kala jarjarayo weliba si fool xun in loo kala jarayo bal alfaadda qaar kufri iyo gaalnimo ay tusinayso midaa wuxuu ku ceelinaa in allaha faqiir in allaha faqiir in allaha faqiir hadalkaas kufri waayo aayadda awalkeedana ma akhrin mana dhammaystirin ilaahay waa faqiir ilaahay waa faqiir in lagu celceliyo waa hadal faaxisha lafdi marka mucayan qur-aanka in qofka la saaraa la rabaa laakiin lafdi in la dul istaago sixir sixir sixir sixir la yidhaha sixir waa maxa hadal mufiida ma aha sixir sixir hadal mufiida ma aha qur-aanka akhri ka qur-aan saar dhib male aayaadka maalan sixirka ku soo arooray inuu qofka akhriyo laakiin waa ina aayaad akhriso sixir sixir aayad ma aha waa kelimo carabiya oo awal iyo aakhir midna aan lahayn lala la yaabi maayo maxaa yeelay dadkaasi dad ahlulcilmiya ma aha dad cilmi lagu yaqaano ma aha dad waxbarasho diin lagu yaqaano ma aha risqigaa wuxuu ka galay tukaamadaasi qofaa tegaya maalan waa soo caafimaadaya caafimaadku macnaheedu ma ahan inuu ninkan dariiqii keliyu ku yimid ma aha ilaaha wax caafiya subxaana wa tacaala qofka waxaa laga yaabaa inuu ilaahay caafimaad ku siiyo laakiin macnaheedu maaha inay saxan yihiin ama dariiqa ay maraayaan uu saxya bal mararka qaar waaba lagugu fidnaynaya culummada iyo dadka saalixiinta ah iyo dadka adqiyada ah iyo ikhlaaskii ilaahay dartii dadka u qur-aan saara kuwaa saameyntoodu waa waadix laakiin qof isxayeysiinaya internetyada inta soo fadhiista dhahay waxaasaan qabtay iyo xaggaasaan maray macnaheeda ha la ii yimaado wey waa tukaanadii badeecooyinkii la xayeysiin jiro oo kale in loo taga sax ma aha waana in loo naseexeeyo in badanoo ka midana waxay ugu madax adag yihiin wax kale ma ahe risqigaa ka gala dhaqaaluu rabaa markaasuu dagaal haddii la yidhahdo khata a ku jirtaan waa dagaalama waa dagaalamaya culummadu way ka hadleen arrintan sheikhu alalbani raximah ullah waa ka hadlay fii xayaatihi waxaa ka hadlaya sheekh ibnu cuthaymiin kulligoodna waxay sheegeen arrintaas inaysan mashruuc ahayn qofki inuu qur-aan saara dad waa mashruuc haddii qur-aan saarka wax lagu siiyo waa mashruuc laakiin sifada noocaana iyo dhaqanka noocaana iyo akhtaadan faraha badan lee ku jirta culummadu aad iyo aad bay u inkireen qaarkoodna mu-alafaad ay ka qoreen mukhaalafaadka arrintaanu lagu soo kordhiyey ama lagu soo siyaadiyey qofkii jiran ilaahaa jirada keena ilaahaana rafciya subxaana wa tacaala laakiin dariiq sharciya mar qur-aanku waa daawo laakiin waa inaad iskugu daaweyso sida sharciga ah sidoo kale inaad daa takhtar u tagtana mamnuuc maa qaarkood markay barnaamijka xayeysiinayaan wuxuu ku leeyahay inaad takhtar u tagto macnaheedu waa inaad qur-aanka aaminsanayn yacni isbitaal ha aadin aniga io imow wey takhtar in loo tago sharcigu waa qabaa qofka hadduu jiran yahay inuu isbitaal tago waa mashruuc cibaad allaahi tadaawow saasuu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam addoommada alloo isdaaweeya maa min daa'in ilaa walahu dawaa cudur ma jiro ilaa daawu leeyahy isdaaweeya qofka inuu takhtar tago isa soo baaro mashruuc waay inuu qur-aan isa saaro adkaar isku akhriyana waa mashruuc qofkii takhtar aada gaal waayo qaarkood waxaasaa laga sheegay inuu yihi takhtar aadid aadid takhtar la aadayo kufri gaalnimo waayo bal jahliga meeshuu maraayo fiiri wuxuu isleeyahay caamada uga dhicay intaas inay khatar u tagaan isbitaal yaan la aadin aniga ha la ii yimaado adiga maxaa dadka u haysaa inuu biyo ku rurusheeyo keliyu rabaa qofna biyo ma weynin inuu xoogaa adkaaro ku akhriyo isku rusheeyo laakiin biyuu ogaada lacag waayo saliiduu ku dardaraya mararka qaar waxyaabaha qaar isku dardaraya lacag qaali uu ka iibinaya waa un ganacsi waa un ganacsi ilaaha wax daaweeye subxaana wa tacaala ashifaa waa biyad illaah qur-aanka akhrintiisa laysku akhrinaya asbaabuu ka mid yahay ruqyada sharciyada waa min alasbaab laakiin cidda wax caafisa oo caafimaadka keena waa allah subxaana wa tacaala ama takhtar u tag ama adkaar isku akhri labaduba macnaheedu ma ahan inay ayaga bidaatihim wax caafiyaan ma caafimaadku waa biyad illaah waxyaabahaasina waa asbaab sharciya oo lala imaanayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin